waxaa ururka geela ee aanu aasaasnay somalilanka aasaasnay waxa weeyaan ururka dhaqashada geela ee loo dhaqayo hab casriya iyo soo saarista caanaha geela iyada oo la adeegsanayo teknolojiyada hadda adduunka isticmaalo oo laga fikerayo caafimaadka xoolaha laga fikerayo xoolaha waxa la siinayo oo habkii hore ee ahaa taqliidiga la ahaa ee iyo awowayaashii laga soo gaaray ee xoolaha loo dhaqi jiray ee munaafacaadkoodu yaraa in laga guuro sababtaasaan ururka u sameynay si munaafacaadkii iyo wax soo saarkii ay uga bataan intii hore markaas waxyaabaha aad doonaysaan inaad gaadhaan maxaa ka mid ah waxa ugu horeysa horta inaan umad dadka soomaalida ah aan wacyi gelino oo khayraadkan ay haystaan aan fahamsiino waxa uu yahay adduunka biyaha ku nool waxa lagu qiyaasaa ilaa shan iyo toban milyan oo neef nasiib wanaag soomaalidu in ka badan kala bad bay leedahay todoba milyan ilaa sideed milyan oo neef marka khayraadka intaa leeg dadka soomaaliyeed ma fahamsana waagii hore ee miyiga la joogay dadku waxay isticmaali jireen uun reer kastaa wixii xoo ay haystaan uun bay caanaha ka maali jireen laakiin markii magaalooyinka la yimi ee dad badani magaalooyinkii waaweynaa yimaadeen ee magaaladiina aan xoolo joogin waxa ay noqotay wixii caano u baahan inay caano booro dibadda ka keensadaan taasaa marka aanu doonayna dadki intaan wacyi gelino dadkii reer magaalka ahaa ay miyigiid ku noqdaan xoolihii ay dhaqaan kadibna caanihii xoolahooda la soo saaro oo ay dadkii magaalooyinka joogay helaan wixii iyaga ka batana adduunka ay u igeeyaan waa tahay dhoofinta geela waa u soo noqonaynaa ilaa imika ururkiinan imise geeley baa ku bahoobay hadda ilaa dhowr iyo soddon shirkadood baa jooga magaalada hargeysa oo keliya burco in badan baa joogta dhammaantood waxa ay hadda u ku foogan yihiin sidii geela ay ugu dhaqi lahaayeen si casriya oo maaragtay ka duwan sidii hore waxa aanu maaragtay ijtimaamka weyn siinaynaa waxa weeyaan sidii caanaha aanu uga soo saari lahayn geela waa sidaas waa tahay mustafa waxaad carabka ku dhufatay inaad doonaysaan mustaqbalka marka aad magaalooyinka soomaalida ku fillaataan inaad dhoofisaan arrinkaas yaa idinka caawinaya sidee baad se isleedihiin u fuliya horta marka cabdixaafid oo arrinka shayga marka loo baahan yahay oo wixii baahidiisu ay taagan tahay qofka u baahan siduu ku qaato isagaa yaqaana hadda hargeysa waxaa naga jooga niman jayniis ahoo hadda ka fikeraya inay keenaan warshad qalajinaysa caanaha si ay caanihii oo budo ah ay u qaataan marka qofku baahiday ku xidhan tahay dadka caanahan mar haddii waxan wax loo baahan yahay ay tahay qofka u baahani isagaa dariiqu ku qaadanayo yaqaana wax walbana wax aasaas u ah baahida loo qabo marka caanaha meel walba waa looga baahan yahay hadda adduunka maaragtay faa'iidadoodiibaa maalin kasta soo kor u kacaysa oo lasoo baranayaa marka run ahaantii werwer kama qabno caanaha haddii ay nagu filaadaan dhoofkooda werwer kama qabno waa tahay waxaa kaloo mustafa jirta inay cimiladu si aada isu bedelayso weliba deegaanada ay soomaalidu degan tahay abaartu marka ay timaado dhulku iminka deg deg buu u xaalufaya roobabkii markay da-aana dee biyihii lama qabto calaf ku filan markaa ma is leedahay ururka soo saarka caanaha geelo iyo xoolahoodu waa helayaan ha ha waxay keenaysaa hadda dhulka runtii soomaalida dhulkay waa dhul weyn inta badanna dadku waxay ku tiirsan yihiin roobka oo waa aada u yar dadku inay wax beeraan marka haddii wax la beero mar kastana inta la ilaalinayo oo la doonayo in wax badan la siiyo wax fiican la siiyo waa geela markaa caanaha lagala siiyo irmaan geela kale isagu wuxuu iska joogaya dhulka hawlkaabuu iska baaqayaa markaana waxaan isleeyahay waa wax ku filan waa la qaban karaa oo waa la samayn karaa haddii hatana mararka qaar ay kugu kalifto in dabada laga keeno calafkii waxay tahay wax uu soo saarayo geel waa ka badan faa'iida ahaan ka badan dhulkuna waa dhul iska dihin wixii hadda lagu beeraana ay si fudud uga soo bixi karaan waa hagaag dhowaan waxaad ka hadasheen geela australia tobanka kun ee neef ee lagu dilayo yaad la hadasheen maxaase idinku kalifay maadaama hadda annagaanu ka shaqaynayno ururka iyaga uu yahay urur ka hadlaya dee geela u hadlaya waxaanu baaq baanu soo saaray maanta ku saabsan sidii geelaasi dilka looga joojin lahaa waxaa runtii annagana damqay ama aan ka dee runtii wax laga xumaada noola muuqatay soomaalida marka annagaanu nahay geelu wuxuu noogu jiraa martabada labaad ee noolaha qofka bini aadamka ah unbaa xagga iyaga geela ka karaamo badan ama ka laga jecel yahay marka iyada taa ay tahay dadkii soomaaliyada dhaqaalahooda ku tiirsan yahay haddana adduunku isu furan yahay oo wixii meel kasta ka dhacama islamarkiiba la arkayo waxa aada noo dhintay geelii annagu si aanu u jeclayn ee aanu munaafacaadsan jiray ee aan kusoo koray oo diyaaradaal ka tara intay laayaan marka xabada la dhacayaan oo gabdho yaryaro qoriystaa intay neefkiiyo xabad kudhufunta isku soo sawirayso oo neefkiiyo baktiyey oan hilibkiisii la cuni karin isagiina nolosha loo gabaa waxyaalahaasa runtii yaa ururka iyagu ka damqaday oo aanu baaqa ka soo saaray waxaanu ugu baaqnay dawladda australia inay geelaa iska soo celiyaan oo ay maanta halkii laga qaaday markii hore ay ku soo marka waxaanu la hadalay madaxda soomaalida waa la hadalay waxaanu la hadalay australia marka warka iyagii meelo dulad badan baa qoray disay dad badan oo warkoodu meelo fogfog uu ku dhacayo oo maarata aqoonyahanaba ayaa twitterka iyo waxyaalaha social mediaha isticmaalay waxaasay u baahan tahay in si xikmadaysan oo ka badan intan ururka iyadu sheegay madaxda soomaalida uga hawlgasho